wahiya manduubatun mid la suneeyo walilaqaaribi afdal qaraabada in la siiyana waa kusii fiican ayagaa ninkaan colaha qabo qaraabadooda wixiisi indhahooda ku taagan waa fiirina marka in ayaga la siiyaa usii fiican ayadoo dadkao dhanna ay sunno u tahay haddana ayagu waa kusii fiican yihin watundabu taswiyatu in la in la simo ayaa la suneeyaa buu yidhi fiiha fi lhibati bayna awlaadi caruurtiisa dhexdeeda xadiidkii sidii u adadkaa sunnay kasoo qaadeen fuqahada meeshaas waxaa garanaysaa hadduu wax iskala dheeraysiiyo oo mid wax u badiyo waxaasi ma ansixin inaysan inaysa lahayn ee wuxuu siiyo uu iska qaadana xataa bayna dakari walunha dhadig iyo labood waa inuu u sima hadda dadka laleeyaha wax u sino waa baahidoodii baa isla eg baahidoodii waa isla eg haddii mid jiran iyo daawo u baahan yahay midna caafimaadska iyo cunto kaliya uu rabo labadoodii wixii la siinaya hala sima isma qaban karto labadan baahidooda waa siman yihiin markii baahidooda siman yihiin waa loo sima wainamaa tasixu waa ansaxdaa min mulaqi tasarufi tasarufkiisu minuu sii daysan yaho wixiisa maamulan kara fii ma yajuuzu baycuhu beyciisu wuxuu banaanya meeshaas wuxuu rabaa inamaa tasixu min mulaqi tasaruf ninka wax bixinaayo caaqidka inuu kuu sheego shuruuddiisa ninka wax bixinahaya oo waahib baa la yidhaahdaa shuruuddiisa inuu kuu sheego shuruuddiisu waa inuu mulaqo tasaruf shayga oo la bixinahayana shuruuddiisu waxa way shuruud ulbeyc fii maa yajuuzu beycu beyciisu wuxuu bannaan yahay maa saxa beycu saxa hibatu saasuu noqona biiijaabin munajazin iijaab go-an iyo waqabuuli shuruud waa inaan lagu xirin munajasku sidii beecba aan shuruud loogu xiri jirin baa isagana shuruud loogu xiri walaa tumlaku lama hanto ilaa bilqabdi qabdoosho maahane si kale laguma hanto waa ku siiyey waxaan hadduu ku yidhaha ilaa gacanta lagu geliyo wixii ma aada yaala falahu rujuuc inuu ka laabtu leeyahay qablahu qabla alqabdi meeshaas hade fuqahada waxay u daliishadaan waxay yidhahdaan nebiga sala allahu alayh wasalam najaashi ayuu wuxuu u diray waxyaale udugoo miski iyo markii wixii marka loo dhiibay intii aan la gaarsiin buu dhintay marka nebigana sala allahu alayh wasalama qaar waxay haweenkiisu u qaybshay riwaayooyinka qaarkood qaarkood umusalamo ayuu wuxuu yidhi waxaas wax lagaa siinayaa laakiin xadiidka kolleyba sanadka ibnu xibaan iyo waxa weye waa sanad daciifa xaakim bay kasoo qaadan anu xaakim weli ma fiirin sanadkiisu yahay walaa yasixu lqabdu qabdigi ma ansaxo ilaa biidni lwaahibi ninka wax hibaynahaya idankiisa maahan oo waa ku siiyuu yiri qabdi baa la rabay adaa iska marooqsaday ma soconayso lama qabdaysiin buu leeyahay ninkaas waa inuu qabdaysiin falow wahabahu shayan hadduu wax u hibeeyey cindahu agtiisa shay asagu uu hayuu hibeeyey kitaabkaas haysati waa ku sii aw rahanahu shay uu rahan u dhigay iyahu asaga rahan buu haystay markaasuu shayga rahanda waa haystay waa ku sii falaa budda min alidni fii qabdi qabdigiisa waa inuu idnaa buu yidhi oo yidhaha shaygii qaado wamudiyi zamanan zamanna waa inuu tagaa yata'ataa fiihi uu suuro geli karo qabduhu inuu qabdoodo walmudiyu ilayhi inuu aado hadduu shaygu meel yaallo wakti uu tegi karo shaygii qaadan karo markay soo gudubto markaa shaygii waa milki ilaa awalba isaga ayuu wax gacan loo gelinaya ma jira laakiin muddo uu shaygii qabdoon karo markay soo tagto oo meeshuu yaallo uu tegi karo markaas hadday soo tagto waa dhammaato faidaa malaka hadduu hanto lam yakun lilwaahibi kii bixiye uma sugnaan alrujuucu inuu ku noqdo ilaa an yahaba inuu hibeeye maa liwaladihi aw waladi waladi mar hadduu qof wax siiyo oo gacanta u geliyo oo qofkii mar shaygii gacanta u geliyo hadda kabacdi kama ceshan karo yiri ilaa ilmihiisa inuu yahay maaha waladkiisa waladul waladkiisa xoolahooduba wax kulahaa wuxuu siiyeyna waa ka ceshan karaa marmarka qaarkood waalidku wuxuu u arki karaa ilmaha aan xoolahan siintooda inay dhib u tahay aysan dheef u ahayn marka waa ka ceshan karaa bui wain safala ilmahaasi haba hooseeyo falahu rujuucu fiihi inuu ku noqduu leeyahay bacda qabdihi markuu qabdoodo biziyaadatihi ziyaadadiisa almutasilati la xiriirta ziyaada la xiriirta ka simana cayilkii wey neef xoolahu siiyey neefkii waa cayilay awal ma cayilanayn maca cayilkiisu kasoo ceshanaya ilaa cayilkii kama go'i karin lalmunfasilati tii ka go'nayd maya kal waladi ilmihii oo kale oo intii waladkan u haystay ilmahan xoolaha u haystay hadday intaasoo xoolaa dhaleen wixii dhashay asagaa la haray usuushii horeu kasoo ceshanaya laakiin waxaa la rabaa xoolahaas la siiyey waa inaan wax kale aysan ku tacalluqin sidii u siiyey weli ay joogaan falow xajara xujira cala lwaladi waladkii haddii la shiro bifalasin falas haddii loo shiro odagii asagoo intaasoo xoolaha siiyo xoolihiina weli yaallaan ayaa ninkaan mucaamalaadka u galay deyn badan baa lagu yeeshay deyntii baa ka qaalib noqotay faras baa lagu naadiyey waxaa la ninkaa tasaruf male odagu waxay gaanaa ceshanaya ma oran dadkan quramada xaqoodii baa wixii ku tacalluqay xoolaha ninkaa farihiisa ku jira nimankaasaa wax ku yeesha aw baaca almawhuuba shaygii la hibeeyeyba waa bixiyey uma caada ilayhi waa usoo laabtay shaygan waa uu bixiyey waa uu gaday nin buu ka gaday ninkii markuu ka gaday ceeb buu ku arkay waa u soo celiyey horagii ayuu shaygii baan kaa ceshanaya hadda lagama ceshan karo maxaa yeelay shaygan sidii waagii hore ku siiyey kabacdi xuquuq kalaa ku tacalluqda waxbaa isbedbedelay sidiisii hore maaha falaa rujuuca hibada marka waxaa la yidhaha hiba daatu thawaab iyo hiba gayru daati thawaab mid waxba laguma rabo qofkan waxbaa la siiyey sadaqa iyo ajar aakhiro iyo ikraam iyo wax noocaasaa looga dan leeyahay midna ninkaan wax bixinaya wax inuu helo rabaayo inuu wax iska bixiyo ma rabo wax inuu helo ayuu raba fain wahaba hadduu bixiyo washarada hawaaban hawaab uu shardisto macluuman la yaqaano saxa wa ansaxaya wakaana beec shaygan waa ku siiyaadna waa inaa shay- intaas i siisaa beec bay noqonaysaa taas ow majhuulan wax laga jaahil yahay wuxuu yidhi shaygan waa ku siiya laakiin adigana inaa wax i siisaa la rabaa wixii lama cayin badara waa buraha beecu waxaa la rabaa laba shay oo la kala gadanayo wey adna kan isi adna kan isi hadday tahay waa laba shay oo la kala gadanaye labadoodaba waa in la yaqaan waa in labadaba la yaqaan wain lam yashridhu hadduusan shardin qalbigaba ha ka qabo ama wax lagu siiyaa laakiin shaygii buu iska bixiyey shardi ma uusan dhiibin lam yalzam laazimi maayo in wax shardigii laazim eh, thawaabkii laazim maayo waa fiican tahay ninkan wax ku siiyey in wax la siiyo oo qulubta isku soo dhawaanaysa isku soo eh, isku soo dhaweynaysa laakiin asagu qalbiga wuxuu ka qabay lagama warqaba hadduu iska bixiyey in wax la siiyaa laazim maaha baab lcitqi meeshaas waxaa ii muuqanaysaa eh, laba baab oo aada muhiim u inay ka maqan yihiin maxaa yeel iqraarna ma aanaan soo marin ixyaa ulmawaadna ma soo marin labada baabna laba baabo muhiima ayay ahaayeen waa iska xadfaan u malaynaya si unba wax alcitqi xorayntii wey xorayntaas hadde markaa waagii hore dadku waxyaalo badan bay isku addoonsan jireenoo oo fara badanoo ninkii deyn lagu yeesho iyo ninkii laga xoog badiyo iyo eh, la qabiilkii laga adkaado dadkii laga qabsado iyo waxyaalo badan baa wax lagu eh, lagu addoonsan jira laakiin sharciga hal mid uu ka reebo haddii muslimiin iyo gaalo iska hor yimaadaan oo dagaal la iskugu yimaado islaam iyo gaalnimo loo dagaalamo gaalada dadkii laga soo qabtay in addoommo laga dhigaa waa suuragal halkaas meeluu kusoo cariiriyey inta ka dambaysana sidii dadku u xoroobi lahaayeen albaabo faraha ka badan buu u furay hebel baa kafaaro lagu yeeshay luqun xore waa dhaartay luqun xore eh, dihaar buu sameeyey luqun xore eh, eh, ramadaan ayuu eh, xaaskiisii u tegay lu- eh, wax xore haddii eh, isagoo aan waxba samayn haddaa hal laguna xoraysid xibinba xibin baa naarta lagaaga xorayna albaabo badan baa loo furay sidii loo xoroobi lahaa laakiin addoonnimadii wuu soo cariri huwa qurbatun waxa weeye dhowaansho alla wax loogu dhowaado wey. xadiidkaasba waa ku filan yahay qofkii qof xoreeya xibinba xibin baa loo xoreyna ninkii nin xoreeya walaa yasixu ma ansaxo ilaa min mutlaqi tasarufi tasarufkiisu inuu sii daysan yahay oo xoolihiisa maamulan kara nin kale ma wax ma xoreyn karo kaasi waa ninkii muctiq ahay wax xoreynahaya shardigiisa wayasixu bisariixi sariix buu ku ansaxayaa bilaa niya siiqadii buu ka hadlaa sariix oo bilaa niya wa bilkinaayati kinaayo maca niyati niya la jirto labadoodaba asagaa kala bixin doona fasariixuhu alcitqu xoreyn wey cataqtuk actaqtuk walxuriyatu xornimo wey wa fakaktuk fakaktu raqabaka talaguntaadii baan fakiyey sidii qur-aankii faku raqaba u yidhi walkinaayatu laa milka lii calayk milkiga marna maamul iyo tasaruf baa loo isticmaalaa marna milkiga milkigaa loo isticmaalaa marka anuu kuma maamuli karo inuu ka waraa suuragala walaa suldaana lii calayk laa suldaana lii inuu ku yidha waa iska fasaxan tahay oo wixii aad adigu saartid wax u qabo aniga ku maamuli maayo iyo waaba ku xoreeyey labadaba waa iska qaban karta wa anta lilaahi allah u sugnaa haddii al walba alla u sugnaaday oo dartiis baa lagu xoreeyey miyaa mise hal walba allah ku laha wa xabluki calaa qaaribika xariggaada luquntaa laguu saaray waa fasaxantahayna waa noqon kartaa ee, ee, xarig qaado oo qori kusoo guro wax kalena waa noqon karta washibhi dalik wayajiizu tacliiqu marka midkaa dambe oo laba shay ixtimaali karaa niyuu u baahan yahay. wayajiizu tacliiquhu calaa shardin shardi in lagu xiraa banaan mithlu idaa jaa zaydun fa anta xurun hadduu hebel yimaado xurba marka cuquud badan tacliiq waa loo diidi jiro meel in lagu kala baxaa la rabay laakiin cidqiga xoreynta aad iyo aad baa sharcigu u taxgeliyaayo waxyaalahan waxa kale loo masaabixina loo masaabixin فإذا علق بصفة صفة دو كحر لم يملك مهنا نهي الرجوع فيه إنه كل نقض بالقول قول صفة كحر يو هدي آه، و- آه، مثلا وحاس آسميسي هدا قري قاس قشو حرباتها هدا وحاس آسميسي حرباتها يبين afka kama noqon karo ma oran karo hadaa gashid xurme ma u soconayso afka loogama noqon karo siduu u yidhi hadduu sifadii sameeyo waa xuroobe wayajuuzu rujuuc inuu noqdaa suuragala ayaa u bannaan bitasarufi tasaruf waxaa u suuragala inuu hadda asagii aan weli wixii samaynoo weli addoonnimadii ku jiro inuu galaa waa u bannaanta laakiin afka inuu ka yidhaahdo daartii haddaa geshid ama wixii haddaa samaysay xurme taas waxba u tari mayso marka qowl ugama noqon karo laakiin ficil buu uga noqon kara kalbeeci wanaxwi bixin uu bixiyo fain ishtaraahu hadduu soo iibsado bacda daalika markaa ka bacdi ninkan wuxuu yidhi eh, haddii hebel yimaado xor baa tahay hebel intuusa imaan buu gala shardigii waa iska bur hadhowtadii haddana mar dambe uu soo gata marka dambe uu soo gatay shardigii lama socdo lam tacudi sifatu sifadii soo noqon mayso milkiga dambe uu milkiyey wax shuruudaha ku xirani ma jirin haddaa meel heshgeshid iyo haddii kale milkiga dambe wax ku- kii hore uu ku xirnaa kii horena waa dhammaaday marka wuxuu yidhi fain ishtaraahu hadduu soo iibsado bacda dalika lam tacudi sifatu sifadu soo noqon mayso wayajuuzu fi lcabdi adoonkii oo dhan cidku waa ku bannaaya adoo dhan xor baad tahay wa fii bacdihi nuskiisna waa ku bannaanya nuskaa xor wey qaarkiis fain cataqa hadduu xoreeyo bacda cabdihi adoon isagu uu leeyahay qaarkiis hadduu xoreeyo cataqa kulluhu dhammaantiis waa xorooba hadduu yidhaha nuskaa waa xor iyo hadduu yidhaha adoo dhan xor baad tahay isku macno wey waa wada xorooba oo xornimada sharcigu siduu ugu dadaalay hadduu meelba ka bilaabo la kala reebi waa loo dadaala fain kaana cabdan kan la xoreeyey hadduu addoon yahay bayna tnayni laba nin u dhexeeya laba nin baa wada lahayd facataqa axaduhumaa midkood baa xoreeyey nasiibahu nasiibkiisa cataqa waa xorooba nasiibkaas horta waa xoroob qaybtiisi wuu xoreeyey qaybtaas horta waa xoroob qaybtii ninkii kale lahaabaa soo hartay uma in kaana musira hadduu nin xoolo qaban yahay cataqa calayhi waxaa ku xoroobahaya nasiibu shariiki shariigiisa nasiibkiisa fi lxaali isla markaas nuskii kolaana nin xoreeyuu noqonaya hadduu xoolo qabo walazimahu qiimatu qiimadiisii baa ku laazimaysa xiina idin markaas waa inuu ninkaan xo- nuskii qiimihiisiina waa inuu bixiya isagaana xoreeyey marka haddii asaga iyo nin kale uu dhexeeyo oo nuskiisa xoreeyo xoolana qabo waxay ka dhigan tahay wixii o dhan isagoo xoreeyey ninkiina qiimihiisii u celinaya wain kaana mucsiran hadduu faqiir yahay nuskiisi waa xoreeye qaybta kale xoolaha ku bixiyana ma qabo cataqa nasiibuhu faqad qaybtiisa kaliyaa xoroobaysa qaybtii kale ninkii kale wixiisana la dayici maayo ninkaana ma bixin karo waman malaka ninkii milkiyey axad alwaalidayni labadiisa waalid midkood wain calow haba kor noqdeen awil mawluuduuna kuwii uu dhalay midkood ninka ninka hanta wain safaluhu haba hooseeyeen cataqa caleyhi waa ku xoroobay hadduu aabbihiis oo addoona soo gato odagii hore uu iskaga xoroobay xoree uma baahan ilmihiisii oo addoon hadduu soo gato waa iska xoroobahaya xore uma baahan ilmihiisuna addoon uma noqdaan waalidkiisuna addoon uma noqdo masaladuna hadda waa masalo oo dadka oo dhan cuquushooda ku jirta qur-aankuba waa aragtay markay yidhaahdaan alle subxaanahu watacaala walad ay u sheegaan waxaa leeyahay maya waa addoonkiis in kullun ilaa aati raxmaan aati raxmaan cabd addoon marka addoonnimo iyo ilmanimana isma qaban karto cuquusha dadka waa iska waadix addoonnimada iyo ilmanimadu isma qabtaan wain safalu haba hoose wain malaka bacdahu qaarkiis hadduu hanto waalidkiisii ama ilmihiisii qaarkiisu hantay fain kaana biridaahu haddii raadi noqoshadiisa uu kusoo hantay raadi noqoshadiisa waa soo gatay ninbaa siiyo waa kasoo qaatay raali noqoshadiisu ku helay wax uu eh, mucaamalo asagu uu asagu raalli ka yaho maamulay wa huwa mu'sirun maalqabeenna uu yahay quwima calayhi lbaaqi intii kalaa lagu baaqi- lagu qaymeyna wacataqa waana xorooba aabbihiisoo nin addoon u ahaa ayuu nus ka soo gatay hadduu xoolo qabo nuska kalena waa lagu dara xale ninka nuskiisiisi mucaamaladan mucaamalaasay raali noqoshadiisa uu kusoo hantay wey. wa ilaa uu haddaysan raadi noqoshadiisa ahayn ama mu'sir uusan ahayn falaa maxrooba ninkii nus buu kasoo gatay xoolana maba qababa nuskaasi waa xoroobahayaa nuskii kalena de wax lagu xoreeya lama hayo ama milkigan uu milkiyey milki asaga raadi noqoshadiisa ku xirnan ma milki khasab uu iskaga milkiyo wey. milki qahri waa soo dhaxlay dhaxal buu helay dhaxal hadduu u helay oo nus dhaxal u helay nuskii kale waa kugu xoroobay lamada laakiin asagu inuu u xarbiyo o xoreeyo waa fadiilow walow actaqa hadduu xoreeyo walow walow actaqa hadduu xoreeyo alxaamila naag uurle actaqad waa xoroobaysaa hiya ayada iyo waxamlahaa xamligeedii ka hari maayo juz ayada ka mid hadda xisaabsan yahay waa la xorooba aw actaqa alxamla xamligii kaliyuu xoreeyey ilmaha caloosheeda ku jira waa xoreey actaqa duuna xamligii baa xoroobahay laakiin ayadu ma xoroobayso walow qaala actaqtuka calaa alfin kun baan kugu xoreeyu yidhi oo bictuka nafsaka naftaadii baan kaa gaday bialfin waqabila asna waa ogolaaday cataqa waa xoroobaya walazimahu alfu kunkiina waa ku laazima kunkiina waa iska bixinaya waana xorooba la mid ma aha kitaabada gadaalka imaanayso intaasoo lacag haddaa bixiso xorbaad kan lacagti waxay ku xiran tahay inuu lacagta bixiyo laakiin kan waxaa la yidhi kun baa lagugu gadaa ama kun baa lagugu xoreeyay waaba xoroobayba lacagtasi ha iska bixin siduu u helo lacagta iskaga bixin doonaa laakiin waaba xoroobayba waa ka duwan tahay kitaabadii waa ka duwan tahay baabu tadbiir xorn adoonnimo ee muxuu ahaa xorayntii nuucyaal badan bay kala leedahay mid waa la iska xoreeyey midna waxbaa ku xiran marka kuwii wax ku xirnaayeen buu sheegahaya baabu tadbiiri dibdhigii dibdhigaasi marka waxa weeye haddii aan dhinto xor baad tahay marka ninkaa xornimadiisii dib baa loo dhigay ninkaa dhimashadiisii ay ku xiranta wuxuu yidhi atadbiiru qurbatun waxa le loogu dhawaado weye noocoon xorayna weye ninka xornimada usoo muuqatay wahuwa an yaquula inuu yidhaha weye idaa mutu haddaan dhinto fa anta xurun xor baad aw dabartuka waa ku dibdhigay aw anta mudabarun mid la dibdhigay baad hadduu sidaas yidhi. wayuctabaru min athuluthi thuluth baa laga fiirina thuluth baa laga fiirina maxay tahay ninkaan markuu dhintuu xoroobahayaa laakiin hadduu thuluth ka bixi karo haddii ulu ka bixi waa intii ulu ka bixi kartaa xoroobaysa ilaa ninkaasi dhimashadiisa ka gadaal wixii xoolaha uu bixinaya ulu bay ku xirnaay haddana waxa wey wax la bixinaayo dhimasho kabacdi wayasixu waa ansaxaa min mutlaqi tasaruf nin tasarufkiisu sii daysan yahay waa ninkii uu xoreyn karay wakadaa min mubadirin mubadirkiina waa ka ansaxa mubadirku hadda xoola uu hadda burburinaya ma jira ninkaan ilaa uu dhinto adoon ka horna waa la gadi karaa waa la maamuli karaa marka mubadirkii wax hadda uu baashay ma jiro laa sabihin sabigii maya ilmo yare asaga wax ma xorayn ma ma dibdhigi karo waxna ma xorayn karo dhimashadiisana wax kuma xiri karo wayajuuzu waxaa banaan tacliiquhu calaa sifatin sifa inuu ku xiro mithlu in dakalta daara haddaad geshid faanta xurun bacda mawti markii aan dhinta kabacdi haddaa waxaas waxaa samaysa xorbaad fayushtaradu dukuulu qabla almowti dhimashada ka hor inuu galaaba haddaad daarta geshid maxaa lagu sii xiray xor baa tahay dhimashadeeda ka bacdi marka gelitaankiibaa horeeye ha galo marka hore marka daartaas waa iska miaali haddaa waxaa samaysid haddii aan dhinto xor baa tahay haduu yidhaha wixii markuu sameeyo oo ninkii dhinto xor buu noqona wain dabara bacda cabdihi addoonkiisa qaarkiis hadduu dib dhigo wuxuu yidhaha haddii aan dhinto nuskaa xoru ow kula maa yamlikuhu wuxuu hanto min alcabdi addoonkii almushtaraki la wadaagay isaga iyo nin kale ayaa adoon ayaa uu dhexeeyey wuxuu yidhi haddaan dhinto nuskaygu xorow lam yasri ila lbaaqi baaqiga u gudbi mahayo haddee wax xoroobayba ma jiraan maxaa gudba wax hadda xoroobayba ma jiraan waxay sugaysaa dhimasho ka bacdi dhimasho ka bacdina xoolaba waa la kala yeesho wax waa la kala qaybsada ee ninkaani musir ma ahano wax ee, ku xoroobahaya wayajuuzu rujuucu fiihi in lagu noqdaa bannaan bitasarufi tasaruf waa laga noqon karaa tadbiirkan hadduu yidhi markaan dhinto kabacdi xor baa tahay waa ka noqon karaa tasaruf hadda waa gadi kara waana bixin karaa laa bilqowli qowl maya hadduu yidhaahdo aniga haddaan dhinto xor maahi tii horaa la qabanaya tan waxba laga soo qaadi ma laakiin waxaa suuragala hadda inuu tasarufo gado bixisho waa u suuragal walow atat ilmudabaratu naagtii la dibdhiga hadday la timaado biwaladin ilmo hadday ilmo dhasho ilaa ilmuhuna ninkii bay xo- addoon u yihiin lam yatbachaa raaci maayo fi tadbiiri dibdhigii ku raaci maayo ayadoo la yidhi markii aan dhinto kabacdi xor baa tahay hadday ilmo dhasho nin baa lagu daray ninkiiba ilmo u dhashay ilmuhu addoon bay noqonayaan marka ilmahaas ay dhashaa adoon bay iska noqonay ma ayagu muddo bar noqon maayeen sida abartoo kale dhimashada ku xirooyi maayaan laakiin kuwii markaas caloosheeda ku jiray iyo kuwaas oo kale inay raacaan suuragala faslun alkitaab kitaabadu ayaduna waxa weeye waa nooc xoreynta ka mid a waxaa la yidhi isgab intaasoo lacag haddaa bixiso xorbaad wuxuu yidhi alkitaabatu qurbatun waxa la loogu dhowaado wey tuctabaru waa la fiiriyaa fi sixati markuu fiiyow yahay min racsilmaali baa laga fiirinaya nin iska fiiyow hadduu yahay addoonkan haddii aa intaasoo lacag keentay xor baa tahay oo uu xoroobo raasumaalkiisiyaa laga fiirinaya wa fii maradi lmowti min athuluthi dhimashada hadduu ku jiro maradkeedii thuluth baa laga fiirina oo hadduu addoonku thuluth ka bixi karo markaas kabacda ayaa eh, te- kitaabadaasi ansaxaysa walaa tasixu ilaa min jaa-izi tasaruf tasarufkiisu ninuu furan yahay maahane socon kara maahane nin kale ka ansixi mayso waa nin wax xoreyn kara oo wixiisa gadan kara haye addoonka la xoreynayaana muxuu yihi maca cabdin addoon la jirankiiso baaliqin qaangaar oo caaqilin wax garana awal midkii layska xoreynahayay yaraa weyna caqli lahaa lahayna kuma xirnay laakiin kan waa isgada taasoo lacagahoo adigaa iska bixinaysa lacag hadda mucayana maba haystaba macluumi sifati sifadiisa la yaqaano lacagtu waa inay lacag tilmaansan tahay fii najmayni laba jeer waa inay tahay faaksar wax ka badan laba jeer baa la bixina laba dafcaa lagu bixinayaa bisha hebel intaasaa bixinaysa bisha hebelna intaasaa bixinaysa laba jeer waa in loo kala joogo yaclamu waa inuu og yahay maa yu-adii wuxuu bixinayo fii kulli najmin madal kastaba wuxuu bixina laba madalood bay lahaydeen madal walba wuxuu ku bixinayo waa inuu yaqaan midda horena intaasaa bixinaysa midda dambena intaasaa bixinaysa biiijaabin munajizin iijaabna waa in la helaayo ninkaani waa inuu eh, siiqo uu la yimaado wahuwa kaatabtuka calaa kada intaasaan kugu xoreeyey tu'adiihi waa gudanaysaa fii najmayni laba madalood kullu najmin kada madashii kastaba intaasaa bixinaysa faidaa adayta haddaa gudatay faanta xorun xor xor baa tahay saasuu leeyahy wa qabuulan qabuulna waa in la helaayo addoonkiina waa inuu ogolaado walaa tajuuzu kitaabatu bacdi cabdin addoon qaarkiisa in la kitaabeeya ma banaana ilaa an yakuuna baaqiyu xoran inta kale inay xor tahay maaha adiga nuskaa intaasoo lacag haddaa bixisay xor wey ma soconayso isagoo dhan wada xiroobaa laga raba walaa walaa tustaxabu lama sunneeyo in la kitaabeeyo ilaa liman yucrafu kasbu kasabkiisa mid la yaqaano wa amaanatu amaanadiisa mid daciif oo aan waxbaba kasbi karin haddii la intaasoo lacaga isku xorey muxuu samayn karaa fakaatibuuhum in, in calimtum fiihim khayra wa amaanatu waa in la ogi hadduu wuxuu helaba isdhaadhaafina midkaasna la kitaabayn walilcabdi faskhuhaa mataa shaa addoonku markuu rabo fasaha walaysa lilsayidi sayidkana uma sugnaan faskhuhaa inuu fasakho ilaa an yacjiza almukaatabu mukaatabku inuu ka caajiza maa canil adaa'i bixinta marka caqadka noocaas oo kale maxaa la yidhaha ijaaradii oo kale waxaa la yidhaha laazimu tarafayn sharikadii waxaa la yidhi jaa-izu tarafayn jaa-izu min daraf walaazim min daraf wain maata alcabdu addoonku hadduu dhinto in fasakad waa fasak maysa maxaaba wax la kala gataaba dhimaybe awi sayidu sayidkii baa dhintay falaa ma fasak maysay caruurtaa la siinaya lacagtii lagula heshiiyey isaguna siduu ku xorooba wayalzamu sayida sayidka waxaa ku laazimaya an yaxuda inuu ka rido canhu xaggiisa juz-an min almaali juz oo maalkii ka mid a wixii lagula heshiiyey waa inuu qaar ka tuura wain qalla haba yaraadee qabla alcidqi intuusan xoroobin aw yadfachu ilayhi waa inuu dhiiba xoogaa lacagaha uu wax ku bilowdo ha siiyo wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataa wax waa inuu siiya ha ku suuq gale wa fi najmi alakhiiri madasha ugu dambayso alyaqu aada u sii mudan yahay haddii wax laga ridaayo ee, madasha ugu dambaysa in laga rido bal midda hore ha rafto ha waxeeyo midda ugu dambaysa marka ay soo dhawaataa le intaas waa lagaa dhaafa intaas ka bix wayundab rubcu rubuc inay dhan tahay ayaa la ayaa la sunneeya waxa laga ridaya wax macno u gala waa inay noqdaan fa lam yafcal marka ma samayn waxba ma siin xataa eh, qabadal maala ilaa xoolihii uu qabdooday ninkan waxba kama ridin siduu u shaqaynaya wixii oo dhan oo kaamilahu u keeno radda calayhi bacdahu qaar waa inuu celiya waajib baa saarnaa inuu wax siiye waa inuu wax u celiyo awalba wuxuu u kaalmaysan lahaa xoraynta haddana suuqiisa hala gale wixii hadduu iska bixiya halas walaa yactaqu lmukaatabu mukaatabkii ma xoroobo walaa shay-u minhu wax ka midina ma xoroobayaan maa baqiya caleyhi shay inta wax ku hareen haddii uu lacagtii inta badan iska bixiyo wax yar ku hareen ma xorooba qaarninkii arqiisina xoroobi maayo waa inuu wada bixiyo wayamliku bilcaqdi heshiiskaas horeo kitaabada uu galay wuxuu ku hananayaa manaaficahu wa aksaaba awal ninkaa ninbaa wixii uu shaqeeyaba qaadan jiray hadda wuxuu uu shaqaysto asaga gacanta ku dhiga ilaa asaga hadda waxaa laga rabaa inuu wax iska bixiyo maahane ee, wixiisa la maamuli ma marka kasabkiisa iyo manaaficiisa wuxuu shaqaysto asaga ayaa iskale wahuwa maca sayidi kalajnabiy ajnabi uu kala mid yahay nin haysa shaqo isku lahayn oo kale hadduu rabo waxbuu ka gadanhayaa waa la maa- macaamili karaa laakiin ninkaana wixiisa maamuli ma walaa yatasawaju ma guursanayo hadday naag tahay ee, qofka la kitaabaynaya ma guursan karo maxay milkigiisii weli kama bixin milkiga iyo zawaajkuna isku meel ma qaban karaan walaa yahabu ma bixin karo ninkaani xornima oo diyaar uu u yahay walaa yactiqu ma xorooba walaa yuxaabi ma- eh, muxuu yidhi ولا ما هو ولا يتزوج وحما غورسناي ادونك ولي ما ما حروبين وما هلين حريد مهلين ولا يهب وحما بخنا ولا يعتق وحما حرينا ادومد او هلي iyo waxas ma xoreyna ولا يحابي ma u dabcinayo qof wax ka garayo illa bi nisay muxaabaadkan waxa weeye qiimihi shaygan jooga wax ka yar buu ka siina marka sada- waxyaalahaas ixsaan falkaas markuu galaya waagu xoroobay noqonaysaa maahan hadda waxa suuragala xoolahan uu waday waxaanoo dhan intuu wixii iska bixin waaya inay addoonnimo u noqdaan saasaa suuragal marka waxna ma bixin karo waxna ma xorayn karo mana guursan karo marka horeyse luquntiisa ha fakin walaa yajuusu baycu lmukaatabi mukaatabka in la gadaa ma banaano walaa baycu maa fii dimmatihi waxa dushiisa ku sugan oo min- min annujuumi ee, madalihii korkiisa saarnaana ma banaano mukaatabkan lama gadi karo nin lagama gadi karo maxaa yeelay hata hadda naftiisii inuu milkiyi u dhow yahay caqdigaa lala galay asagaaba marka xoo istiqlaal buu ku dhow yahay dimadiisa waxa ku jiraan lama gadi karo dimadiisa waxa ku jiraan maxay tahay waxaa la yidhi eh, hal guri oo intaas eh, la eg masalan tradisha saas oo kale saddex iyo toban mitir haddii oo inta intaasoo qola haddaa keentid xor baad guriga ninka hebel iyo aan kula heshiiyaan kaa gada ma gadmi karo guri eh, wax suganba maahan wax ninkaan deyn oo lagu leeyahay way deyn suganna maahan waxay ku dhisan tahay intuu yidhaahdo waxba ma bixin karaa aniga addoonnimadaydan iskaga noqon wax mustaqir maaha wawaladulmukaatabati naagtii mukaatabada waladkeeda yactiq waa xorooba hadday ilmo dhasho nin baa qabay ilmay u dhalaysay waana intaasna waa dadaalayso inay wixii layiri iska bixi bixiso wixii bay bixisay marka ilmaheedu waa la xorooba waa maantii kitaabadaas ay gashay wixii ka gadaal ay dhasho o dhan xor bay noqonayan markay is xorayso laakiin kuwii waa hore ay dhashay oo kitaabadan ka horreeyay awal kuwaas addoommo hore iska ahaayeen sidooda iskaga jira fasalka yar baan ku darahayaa isagana cidqigii ka mid ah waxaa la yidhaha waxa la yidhaahdo umulwalad umulwaladku waxay tahay haddii naag addoon asaga waa ilma u dhasho naagtaas ayadana xornima xoogaa usoo iftay ninkaana hadduu dhinto waa iska xoroobaysa mana gadi karo mana bixin karo idaa awlada jaariyatahu addoontiisa hadduu ilmo ka dhasho aw jaariyatan yamliku bacdaha miduu qaarkeed hanto hadduu ilmo ka dhasho de miduu qaarkeed hanto inuu taabtaba looma ogolay ilaa isaga milkigiisoo kaamila ma ahayn laakiin eh, wuxuu mooday inay xalaal u tahay markaasuu iskaga tegay markaasay ilmo dhasho aw jaariyata bnihi wiilkiisa addoontiisa wiilkiisa addoon uu leeyahay hadduu u tago mooday inay xalaal u tahay falwaladu xurun waladku xor wey wiilkiisa ilmihiisana ee xoolihiisana hadee ninka waxbuu ku leeyahay falwaladu xurun waladku xor wey waljaariyatu ummu waladin lahu ummu walad bay u noqonaysaa ummu walad haddii baabkan lasoo qaaday hamooda naagta ilmo u dhashoo dhan waa naag addoon oo ilmo u dhashay wey fatactiqu waa xoroobaysaa bimowtihi dhimashadiisa ay ku xoroobaysaa hadduu dhinto ninkaas xor bay noqonaysaa wayamtanicu beecuha in la gadaana mamnuuc wey wahibatuha in la bixiyo ayaduna waa mamnuuc marka xornima xoogaa usoo dhowaata wayajuuzu istikdaamuha in la adeegsadaa waa banaanta wa ijaaratuha in la ijaaro oo ay wax ka shaqayso wa taswiijuha in loo guuriyo waa banaanta wa kasbuha waxay shaqaysay lisayidi sayidkii buu usugnaada waxay soo shaqaysaa ee sayidkii baa iskale laakiin ma bixin karo mana gadi karo hadduu dhintana xor bay iska noqonaysa marka xornimadeedu waxay ku xihan tahay ninka noloshiisa وسواء وحا اسلامي ولدك لا شيغاhay waladatu dhashay xayna asagoo nool oo mayitana asagoo dhintay xataa bi calooshada ku dhintay laakiin law lam yatasawwar fi hadaan laga suuraysan haduusan suuro la suuraysan la suurayn khuluq aadami khalq aadamina aadami abuuristiis lam tasil umma waladi hadhili baa meesha soo baxo calaama ibn aadam uu san ka muuqan marka kaas ilma laga soo qaadan laakiin mar baadii calaama ibn aadam ka soo baxdo nin ninkaas ilmay u dhashay maxaan kugu xiga walow awladda inay tahay la tahay oo meeshaas hamza ku jirto hadduu addoon ka dhashado ajna- jaariyata ajnabiyin ajnabi addoontiis binikaaxi nikaax uu ilmo uga dhasho aw zinan zino falwaladu waladkii milkun lisayidiha sayidkeediiba milkugii addoon ha guursan waa ka sharciga loo diiday inuu addoon guursado ilaa inuu dhibaato timaado maahan min fatayaatikum lmumin ذلك لمن خشي عنة منكم وأن تصبروا خير لكم marka ninkii zina ka cabsado oo naag xolo waayo oo wax shuruudda loogu xidhayo waxa way ilmihi ay dhashaan addoon bay noqon marka nin ajnabi ah addoontiis hadduu ilmo ka dhalo nikaax ama zinu falwaladu milkun waladkii milki wey lisayide ow bishubhatin shubh shubhadaas waxaa laga yaabaa ee, ayadoo meesha uun iska joogto inuu arko ee, addoonba maahay xor baan ahay ay tiraahdo iskala heshiiyo hebel baa weligaygiyo hebelku ee, ee, ee, hebel baa walaalkayo hebelku yiraa waa kugu darayo naagtiibu ilmay dhashayo hadhowta waxaa soo baxday inay addoona oo nikaaxuna ma ansixin wixiina maba jiraan marka waa shubha ninkaasi een, xornimuu ku socday naag xore inay tahay addoonnimo marka ilmihiisii addoon noqon maayaan fa huwa xorun ilmihii wy. ilmihii xor wy. falow malakaha bacda dalika markaas ka bacda hadduu hanto lam tasir ima waladi noqon mayso naagtan oo iskugu sheegtay naag xora oo uu guursado ilmo u dhashay oo ilmihii la xoreeyey hadduu addoon inay tahay ogaado soo gato umuwalad hadda maaha hadda kabacdi ilmaha ay dhashay umuwalad ku noqonaysa laakiin kii hore oo shubhada umuwalad ku noqon mayso والله سبحانه وتعالى الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب الوصية دردارك dardaarankaas marka wasiya iyo iisaa labaduba waa isla soo geli doonaan oo iisahaasina uu yahay ninku ilmihii uu ka tagay markuu cid kala dardaarmo hebel uu ilmaha yaala mas-uulka ah iyo wasiyadiyo wax isagu xoolaha uu leeyahay uu yidhaa markaan dhinto hebel hala siiyo wuxuu yidhi hiya luqatan al iisaalu xariirin wey yuqaalu wasa shaya bimacnaa wasala waa xariir wa sharcan tabarucun bixaqin xaq inuu qofku ee, ku- uu tabaruco weeye mudaafin la adeefiye limaa bacda almowti dhimashada kabacdi markuu dhinto kabacdi waxaas hala siiyo walaysa bitadbiirin walaa tacliiqi cidqi wuxuu tasixu min almukalafi arkaantii uu midba shuruuddiisa maruu bixinahayaa mukalaf bay ka ansaxdaa alxuri xur ah walow mubadiran ba ha ahaa mubadir ba ha ahaa mubadirkan marka ee, hadduu ninku maxjuuru calayhi yahay markii uu dhinto kabacdi waxa uu bixin karaa sharcigaa xadiday marka wax tabyiiraho noocaasi maba imaan karaanoo sharcigii baa wuxuu bixin karo xadiday oo waxa la yidhi ulus kama badin karo marka wixii waa iska xadidan yihiin tabdiir meesha kama imaan karo uma markaa kabacdi alkalaamu fi faslayni hadalka meesha laga hadlayo laba fasal buu ahaa Ax- axaduhumaa fi nasbi lwasiyi wasigii oogistiisii wey wasi waa ninka lagala dardaarmay ilmaha oo layidhi ilmahaas adaa mas-uulka ah marka eh, fasalka hore waxaa laga hadli doonaa ninka wasiga wa sharduhu shardu lwasiyi altakliifu mukalaf inuu yahay weeye sabi lagama dar- lagalama dardaarmi karo walxuriyatu xornimo weeyo addoon hadduu yahay hadda ciddii lahayd ba hadda meeshay rabto u dirsanaysa walcadaalatu caadilnimo weeye hadduusan caadilahaynna ilmahan waxoodiiba ku ku tacdina walihtidaau lilmuusaa bihi wixii loo dardaarmay inuu ku hanuunahayo ilmaha suu u dhaqaaleeyo shaqadaa lagala dardaarmay suu u fuliyo inuu yaqaan hanuunku waa inuu yaqaano suu u u fuliyo falow awsa hadduu ka dardaarmo liqayri ahlin ahal ninaan u ahayn haddii- hadduu u dardaarmo oo fasaar uu ahaado cinda almowti dhimashada agteeda ahlan ahal u noqdo caruur yar buu ahaa markuu kala dardaarmi hayay oo ninkaan xanuun mar eh, mar buu caruurtiisii kala dardaarmay oo hadduu doono waa iska soo bogsaday ama eh, jiradiisii baa dheeraatay markii uu dhintay caruurkii qaangaar wey nin qaangaar wey fasaara cinda almowti ahl ow awsaa lijamaacatin jamaacu u dardaarmay intii naasaa caruurtaydii aan kaga tegin aw lizaydin hebel uma min bacdihi licamrin hebel hadduu dhintana hebel baan kala dardaarmay aw jacala wuxuu u yeelay lilwasiyi ninka uu la dardaarmay an yuusiya inuu u dardaarmo man yakhtaaru ninkuu doorto hadhowtidi adiga naftaadu haddaa is aragtid inaad il daran tahay ninkaa rabtid waa uga tegi kartaa ilmaha saasuu u dardaarmay saxa waa ansaxayeen intoodaasoo dhan marka waxaa la rabaa qofkan loo dardaarmayo mukallaf marka uu yahay waktigii uu ninkaani dhinta waa inay tahay shuruudda marka laga- ay ku dhamaystirmayso walaa yatimu ma taam noqdo ilaa bilqabuuli qabuul maahan ninka lala dardaarmay waa inuu ogolaado oo aqbala bacda mowti lmuusi kii dardaarmay dhimashadiisa ka bacdi ka hor haddii uu- uu ee, uu aqbalo hadda wax socon karo hadda u socon karaa maba jiro wax uu hadda fulin karaa ma jiro ninkaanaan nool marka marka uu wax aqbalahayaa markuu dhintay ka bacdi walow cala taraakhi dibdhacba ha noqoto oo ninkii sanadkaanu dhintay ayaamahaanu dhan layskama warqabo waadan baa loo sheegay ninkii caruurtii uu kala dardaarmay haye buu yidhi waa soconaysa taraakhi wax iska noqo walikullin minhumaa labadooda kii kastaaba alcazlu siibid buu leeyahay mataa shaaca markuu doono kan lala dardaarmayna wuxuu odhan karaa anuu hawshaas kuma jiro midkii wax la dardaarmahayana intuu nool yahay wuxuu odhan karaa hebel caruurtan kala dardaarmay laakiin hadda waa ka baxay hebel kalena u wareejiyey waa u furan labadooda kii rabaa ka bixi jaa-isu tarfayn walaa tasixu lwasiyatu wasiyadu ma ansaxayso ilaa fii macruufin shay oo eh, macruuf oo lais- eh, la amray maahane shay macruuf oo sharciga macruuf ku ah iyo wabirin wax ixsaana wax sharcigu ogol yahay oo ixsaanaha lagala dardaarmi kara caruurta dhaqaale waa ka mid ka qadaai deynin deyntii gudideedii wey xajin xajki hebelow iga xaji deynkaa iga gud waxaas waa kala dardaarmi karaa marka ninkaas wasiga ah oo caruurta iyo deynka iyo howlo lagala dardaarmay wasi baa la yidhaahdaa waxaa la rabaa waxa layskala dardaarmaya waa inay noqdaan wax xalaal shay xaaraam ah oo sharciga aan ku banaanayn hadduu kala dardaarmo waxaas iyo waxaas ii fuli ma soconayso wanadari fii amri lawlaadi ilmaha xaalkooda inuu fiirshow ka qadaai deynin waxajin wanadari fii amri lawlaadi wa shibhihi wixii waxaas eh, la mid a dad baan alaabooyin u hayaa alaabooyinkoodii iga celi hebel oo adaan kugu ogahay alaabooyinka dadkaan u hayo cawaarida inaa iga celis wax biri wey. walaysa lahu malaha an yuusiya cala awlaadi ilmaha inuu kala dardaarmo wasiyan wasi inuu kala dardaarmo yiraa hebel baan ilmaha ku ogahay walxaal aljaddu awoowe abul abi aabbaha aabbihiisii xayun uu noolyahay ahlu lilwilaayati wilaayana uu mudan yahay isagoo awoowa nool aabbe hadduu dhimanahayo nin baan kala dardaarmaya i suurtooymaysa awoowa shaqada iska qabsana laakiin waa inuu nool yahay waana inuu ahlu wilaaya yahay hadduu kharif yaho isku dardarsan yahay asagaaba loo talinaya ilmaha wasi waa loo samayn kara ahlu wilaaya waa ilmihi meeshaas marka wasiga ninka la yidhaahdo ama ilmaha lagala dardaarmaya ama howl kaloo muhiim kuu ah ayaa lagala dardaarma dayn iga bixi iga xaji eh, ilmuhuna waa ka mid waxyaalaha laga dardaarmo walfaslu thaani fasalka labaadna wuxuu ahaaday filmuusaa bihi shayga la dardaarma shaygaan la dardaarmahayaa muxuu yahay wuxuu yidhi tajuuzu lwasiyatu wasiyaa bannaan fii thuluthi lma- bithuluthi lmaali xoolaha thuludkooda inuu was- dardaarmo iyo famaa duunahu wixii ka yar xoolihiisa saddex meelood marka loo dhigo meel iyo wixii kasii yar buu dardaarmi karaa walaa tajuuzu ma bannaana biziyaadati ziyaado caleyhi korkiisa laga ziyaadiyo sacad ibn abi waqaas waa kii in badan kala hadlo isku taajiyo hal gabar aan qabaanay waa xoolo badanna waa qabaa marka nabiga sal alla alay sl uludkaas wixii ka badanna waa u diiday weliba inuu ka yareeyana waa u shaa والثلث كثير marka in laga badiyaa ma banaana walmuraadu waxaa laga wadaa uluuhu cinda almowti dhimashada agteeda ulukiisa marka uu dhimanahayay aa xoolaha laga- la xisaabinahaya uluka markaasaa la fiirin ee gadaal wixii kordha oo bata xisaabta kuma jiraan marka uu dhimanahayaa uluka laga fiirin sideedaba ee xoolaha oo nin- qof ka dhintay mar allaale markii naftu ka baxdo qof walba wuxuu lahaa waa yeesha kaliya waxaa u baahan in d- wixiisii loo cadeeyo deyndeyntii la bixiyo wixii kale la bixiyo markii arrinta la dhammeeyo oo wixii la dhaxli lahaa soo haro la qaybiyo le qaybtaas hebel aday kugu toosan tahay qaybtaas intaas qaybtaas oo dhimo la kala tusaa u baahan maahan qof walba wixiisi waa yeesha وقد كان لفلان لفلان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان hebel waaba yeeshay wixiisa mar hadduu ninkaani dhinto waaba yeeshay wixiisa oo sida hadda eh, soomaalidu ay yeelaan xooluhu isku darsan yihiin oo qofba meeshuu rabo ka maamulahayo oo layska takrifalahayo oo dad waaweyn iyo caruur iyo qofba sida layskaga takrifalahayo layskaga takrifalayo waxba aan loo fiirsanin waar ah oo waxaa kusoo dhacdo la qaybsana wax badan baa hore kusoo dhuma ee haddii aan la kala qaybin oo qaybtii hadda markaan wax culays ay jiraan oo aan wax loo kala qaybin jirin ee kala qaybin karin dadkii kala qaybin lahaa iyo wax ay ay ay markaas aysan suuro geli karin waxaa la rabaa sida loo isticmaalayo taxadar inay noqoto oo ilmaha yararka iyo waxooda laga taxadaro oo dadka waaweynaysa wax ka badsan oo qofku wixii asaga ku toosanaa adhowtida dhaxalka wax ka badan uusan meesha ka isticmaal maxaa nimba wixiisa waa yeeshay hadda wixii zaa'id ahoo la cuno nin wixiis weeye la cuno qof kale wixiis weeye lagama wado cuntada iyo isku darsanma hayaanay waxaas laakiin in wa- laga sidbursado lama rabo fain kaanat warasatuhu dad- dadka dhaxlahaya agniyaaa hadday yihiin dad xoolo qaba nudiba waxaa la sunneeyaa istiicaabu ulu ulukii inuu dhammaystiro asagoo dhan wada bixiyo maxaa yeelay ulukii markuu nebigu u diidahayay sala allahu calayh wasalam oo lahaa kasii yaree wuxuu ku cileeyey inaka an tadara warasa- warasataka agniyaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas faqrigoodaasu fiirshay wailaa falaab haddii aysan eh, aqniye ahaynna lagu dhammaystiri maayo uluka hoos baa looga dega fain zaada calayhi hadduu ka badiyo ulukii badaat waa buraysaa fi zaa'idi inta zaa'idka inta zaa'idka waxaa leeyahay ma jirto in lam yakun lahu waarithun hadduusan waaris lahayn waaridka ninkaan lahayn muxuu yahay waxaa laga yaabaa ninkaani eh, qabiilkiisoo dhan waa gaalo asaga keligiisaa soo islaamay eh, wax addo- xoreeyey ma jiraan waa dhintay wax dhaxlaaba meesha ma jiraan dadkiisiina waa gaalo ma dhaxli karaan xoolihiisa baytulmaalkaa iska qaadana marka ninkaasi waaris ma leh haddii uu zitruud wax ka badan uu dardaarmo waa la celinaya waxaa le ma jirto wakada in kaana hadduu waaris leeyahayna waa sidoo kale waradda zaa'ida zaa'idkana u celiyo waaris buu leeyahay dad baa dhexlahayay ulus ka badan buu dardaarmay ayagana waxay yidhahan ulus ka badan ma ogolin waxaa leeyahay ulus ka badani ma jiro waariskii waa diiday hadduusan waaris lahaynna baytulmaalkaaba iska qaadanayo kaasa sida tulus lagaba sheekaysan ma laakiin hadduu waaris leeyahay waariska warkoodaa la suga haddii ay yidhaahdaan zaa'idka ma ogolin ma jirada zaa'idkaas ulukii kale yaa la bixina fain ajaazahu hadduu ogolaado socodsiiyo saxa waan sax zaaid ayuu ku daray zaaidkii waxay dhahan waa ogolnahay halas waa la siin wuxuuda ayagaa iskale laakiin waa dad wax bixin kara waa inay yihiin dadkii wax bixin kara ayagii oo ah ayaa waxay dhahan zaaidkan uu sheegay waa ogolnahay hala siiyo waa la siina walaa tasixu lijaazatu wاlraddu ila bacda almowti ijaazada iyo radiga midna ansixi maayo dhimasho ka- ka- dhimasho ka hor bacda almowt ayay ansaxayaan maxaa yeelay qabla almowt nin baa wax lahaaya ayagu wax maba leh waxay ka jawaabi karaanna ma jirto markuu ninkaani dhintay wax yeelanahayaan hadda kabacday waxay odhan karaan ah iyo maya ka suuro geli karta ama intuu noolaa waxba faroodaba kuma jiraan oo waxay ka hadli karaanba maba jirto wamaa wasaa bihi wuxuu ka dardaarmay oo min atabarucaati tabarucaad ah tuctabaru waxaa laga fiirinayaa min athuluthi thuluth dardaaran keligiis shardi maahane markuu qofkaan maradumowdkaas ku jiro oo xanuunkaasi hayo wax alla wuxuu bixiyo oo aan waajib ahaynba wasiyaa laga xisaabina waxbuu waqfay waxbuu qof siiyey intaa jiradaas uu ku jiro wuxuu bixinayo oo dhan dardaaran qofka uu siinaya hadduu yahay qof warasada ka mida kuwii kalaa la warsanaya ma la siinaya mise waa may intuu jiradan ku jiro Eh, mardumuudkan intuu ku jiro Eh, wixii uu nin kala siiyo ka uludkaa laga xisaabina wixii uludkaas gaari waayo waa laga ceshana wax alla wuxuu maamu- uu bixinayo oo dhan inta xanuunkaasuu ku jiro uu u dhimanahayo mardumuudkaasuu ku jiro waa iska dardaaran uludkaa laga xisaabina tuctabaru min auluti وكذا من الواجبات واجبات كنا واسيد وكلا إن غيده بالثلث الثلث كهدو كو- كوي دين بالغولا وحو دين تان ثلث كهلا قبح حج بالغولا ثلث كهلا قبح ثلث كهلا قبح أنا سيأكو قيد فإن أطلقه هدو اسكنا فأوسا قيدين أوسا ثلث هلا قبح فمن رأس المال رأس المال كهلا قبح هنا وحي دين تمخور إساء لغا قوين هيا وحي زكا لغولا هيا لغا قوين هيا حج كيبا لغا حج مركا وحا أطلق دمي كبعد وحي سوهر دردارا كهلا قبح يا لغا بسندوه wamaa najazahu fii xayaatihi noloshiisa wixii uu gooyey oo min atabarucaati ah kalwaqfi waqafki iyo walcidqi xoraynti iyo walhibati waxbixinti iyo wagayrihaa fain facalahu fi sixati intuu fayoobaa haddii uu sameeyey uctubira min racsilmaali baa laga fiirin intuu noolaa caafimaadka ahaa wixii u bixiyey hadday xoolaha hadda ku dhex jiraan raasimaalkay ka tirsan yihiin. kuwan dad baa iskale dadkii baa la siinaya wixii deyn lagu lahaa baa la bixinaya markaas kabacda wixii soo hara dadkaan fiirsan wain facalahu hadduu sameeyo fii maradi lmowti dhimashada maradkeedii ow fii xaali iltixaami lxarbi ninkaani ma jiraan laakiin xaalad wuxuu ku jiraa inuu dhintaa meel aysa jirin ay soo degdegi karta inuu dhinto fii xaali iltixaami lxarbi xarbadii sadexgalkeedii laba ciidanoo shab istiri uu ku dhex jiraa isagoo ku dhex jiro ciidankii wax isku rigidayaanu wuxuu yidhi hebel waxaasaan siin waxaasuu sheegay dardaarankay ka mid tahay aw tamawuji lbaxri badii baa hirkii ku kacay doon bay saarnaayeen badii baa hirkii ku kacay meel walbuu ka garaacay khatar baa la galay wixiisu dardaaran way hadda ka dhacay ninkii mardamoodka ku jiro kale u xisaabsan yahay xaala maquuf ayuu ku jira aw taqdiimi lilqatl qad dil baa loo hormariyay qisaas baa lagu yeeshay ama wax kalaa lagu waa la soo taagay waxaa la hooyo dishi markaas dhimasho meel ma jirto haddii eh, rabbigay subxaana watacaala u qoray maradamuudkii oo kale waxba kama dambayso marka waxaa le wuxuu markaas sheegaa waa dardaaran hebelaan wax siiye hebelaan wax siiye dardaaran aw idalqi fooshi naagtiioo fooshi haysoo rafanaysa aw bacda alwilaadati dhaladii kabacdi wa qabla infisaali lmashiimati mashiimada intaysan kasoo bixin mashiimadaas waxa weeye eh, galka ku duuban ilmaha intuusan soo bixin watasalat waana la xiriirsatay haadihi alashyaau bilmowti mowtna waa la xiriirsato ninkii la yidhi hala disho waa la dishay fooshii naagti waa ku dhimatay badii waa ku- waa- waa ku dhacay eh, xarbadii waa lagu dilay waxyaalahaas dhimashadiina waa la xiriirsay uctubira min athuluth thuluth baa laga fiirina wailaa haddayse la xiriirsanna falaa may wailaa falaa waxa weye ninkan xoolahan wuxuu sheegay isagoo xarbi ku jira laakiin xarbadii waa ka samata baxay Eh, wixiina wuxuu yidhi waa bixiyey waxaas waa baxsanahay aan fulid laga fiirin maxaa yeele ninkaas inuusan eh, maradumuud ku jirin xaala maxruufa inuusan ku jirin ayaa soo baxay waa ka samata baxay meesha laakiin hadduu meesha ku dhiman lahaa dardaaran bay noqon lahaa dardaaran ayay noqon lahaa xaaladaas khatarta hadduusan ku dhiman ee ka samata baxo marka waxaa la- la garanaya ninkaani xanuun waa iska qabtay oo aan kii u dhiman lahaa ahayn oo kale xisaabsan xanuun waa qabtay oo khatar ah oo waxyaalo badan bixbixiyey oo kabacdina iska raystay kaasoo kale xisaabsan fain cajaza can thu- fain cajaza thuluthu thuludkii baa caajizay thuludka caajizay macnaheedu waxa weeye wuxuu bixiyaa thuludkii ka badan ulukii ayaa ka caajizay camaa najazahu fi lmaradi waxa uu ku fuliyey ee ku gooyey ee muxuu ahaa jiradii budia waa la bilaabay bilwali falwal midba midku ka horreey marad buu ku jiray marka hebel intaa hala siiyo hebelna intaa hala siiyo suu hebel hala siiya lahaa ulukii waa ka gudbay kan horaa lagu soo bilaabaya waa la bixinaya kan kalaa la bixinaya meesha uluk ku caajizay waa lagu joojinaya xayaado iska soco waxba ma heli karti xoolihii hortaa baa ka heleen بدأ بالأول فالأول فإن وقع دفعة هل مرة هدي بعد وحول انتاني منك وانت خلص أو عجزت ثلث ثلث كيبا وحوك عجزي عن الوساية دردارة متفرقة كانت متفرقة كانت حتى أو دفعة أو هل مرة حتى قسم والله قيمنا الثلث بين الكل دمان أي اللي قيبنا انتو ذا اللي قيبنا هل مرة دو دردارة انتو دي وحي ثلث كيبا اللي قيبنا نبا انت كمقنانيس كمقنانيس سواء أكان ثم كان ثم عتق حرين هاتي أم لا معها هدي حرين أي جرته مد بالنص الحرين ما هي مثلا آه، أفر شن أدونك اللي حدون حريي وحورك كلام عن الله والله قرعي لا ودي وقول على الحري لا ودي ثلث كي بس عدسين عتق واسو حوره وكدون يهون نص نص ما أقرأ waa loo qurxaynay laakiin xoolo haddii ay tahay toban nin hadday ahaayeen uludkii inta u kala gaargaari karaa loo kaasiina وتلزم الوصية وصية واو لازم تابل موت دمشو إن كانت لغير معين معين إن أنا هنا هذه أسقنا كالفقراء فقراء دو هنتان فقراء عيان سي هنتان مساجد على الوضيعته وحاسوش marka qof mucayan oo iska leh ma jiro mar allaale markuu dhintaba intaas waa u go'day gaar baa loo bixina intaas gaar baa loo bixinaya waa u go'do waa laazim fain kaanat lmucayan lmucayan hadday usugnaatay ka zaydin hebel baan intaas hala siiyo falmulku mawquufun mulku waa xiran yahay waa waa waa waa taagan yahay waa la istaajiyey fain qabila hadduu aqbalo bacda almowti oo uu yidhaahdo waa aqbalay marka wixii inaan qaato walow mutarakhiyan mid dib dhacayo ha noqotee xukima waxaa la xuminaya biannahu milku milkigiisa ah min xiina almowti markuu dhinto markii uu dhintayba xoolaha ninka milkiisa inay galeen baa lagu xisaabinaya hadduu aqbalo wain raddahu hadduu diido oo yidhaahdo xoolahaas ma rabo xukima bilmilki milkigii baa loo xukumaya lilwaarisi waariskaa loo xukmo waxaa leeyahay ninkaana waa diiday wasiyadaana waa burtay xoolihiina dadkii wax dhexlaayaa qaybsan wain qabila hadduu aqbalo waradda uu radiyey qabla alqabdi saqadal milku milkiga waa dhaca ninkan waa aqbalo yidhi weli intaan gacanta loo soo celiyo yidhi maya waa ka laabto ma rabo wax milkii huu yeelanhayaa ma jiro waa radiyey waa diiday aw bacdahu bacda alqabdi wuxuu yidhi waa aqbalay gacantaa loo saaray mar haddii gacanta loo saaray waa milkii hadda kabacdi ma raba hadduu yidhaha milkigiisa xoolo uu leeyahay asaga xoolahaydan ma rabaa soo yidhi oo kale xisaabtan waaba milkiyey mar hadduu milkiyey ee mar raba xooluhu milkiga uga bixi maaya falaa yasqudu lmilku marka w وتجوز تع... ويجوز تعليق الوصية وصية إن لو حراب بنان على شرط شرط في الحياة نولش أو بعد الموت حياة أنت ونولي هين شرط كحرو يراها هدي إنك هبل يراها س... نبت كوي ما هبل وأنت أصلا كو دردار أصعنك بعد الموت لما شك بعد آه إنه يراها آه ninkii hebel la yidhaahda hadduu yimaado oo nabad ku yimaado markii aan dhinto kabacdi intaasaan kuu dardaa dhimashadayda kabacdi hadduu yimaado marka dhimashada kabacdi ka horba shardigu ku xiro waa la iska qaadana tacliiqaas ويجوز بعد المنافع بالمنافع منافع بو ku banaayay wala ayaani ayaan manaafic waa ku banaayo ninka hebel iyo waxa uu dardaarna gurigaas hebel hal sano inuu deganaado halkiisa inuu iska deganaado geedkaas mirihiisa hal sano inuu gurto manaafic أعيان أعيان وبنانته يراه شيء أساسي وبالمعدوم وحن هد أولين وأنجر كالوصية بما تحمل هذه الجارية الدون طان الماء قاعد دون تعلوش يقول هبل أو دردا أو هذه الشجرة جيت كان ملا ودل الدون سنة كان هبل أو دردا وهو معدوم هد أنجو واسعون كرتاز وبالمجهول شيء اللي قد جاهل يهان بالله أقول ومجهولكاسي مثلا محون نقول كراه maantay xoolaha soofay wixii caanaha oo caawa kasoo xasila ama hal usbuuca hebel baas caanaha intay kimiyaadkooda idinma taqaan waa iska majhuul wax meesha mucaawada la kala garanayo laleey waa in la yaqaana meesha ma jirte nin baa wax bixinaya wax uu bixinaya majhuul noqoya wax ku xiriya mucaawada meeshaan ma jirto wax la kala qaadanayo laba nin kala jiidanayso hadhowta la isku qabsanayo meesha ma jirto wixii asagu ogolaado yidhahda la raaca وبما لا يقدر وحو سكري كلين على تسليمه كالآبق كيف فكريو الضوم فكري أم نيف عراري نيف كهيبل هيبل بعضر دانا دي اللي علاقة ميشان وح وأسو بدل قاتل اللي وحي سودي والله خصب على ميش بيال وبما لا يملكه الآن حد وحو سنحنيني حد كعنتكم كعنتو سكوان شبكو دي بدا شبكة سوحي كنا معي wax asagoo hadda uu uu milkiyaba maba aha ama waxay noqon kartaa hadda intaan uu nool yahay shaquu ku jiraa shaqadaan wixii aan ka helay hebel baa u dardaarmay kabacdiba wixii soo helay intuu nooc hadda ma hanto laakiin gabaal buu ka hanta hebel baan u darda وبما يجوز يجوز وحبنايا على الانتفاع به وحلو انتفاع من النجاسات النجاسة شيء النجاسة هو لو نعفين كرا ملكي ما هين لكن واحد لو نجري اختصاص قف باكو خاص هو وحساس لما تعبان كرو لكن هدي وحان مثلا قف كرا تلفيو مقلق مقا وشيء اختصاص waxyaalahaasna waa dardaarmi karaa kelkel biaygii weeyo beeruu waardiyeeya waxbuu sameeyaa wazayti najisi saliiddii oo nijaasooday weeyo oo ayadana finuusin laga dhigto iyo wax noocaas oo kale lagu shito laa bimaa laa yuntafacu bihi waxaan lagu intifaacayn minhaa najaasadaas ka mid a najaase aan lagu intifaacin oo nafcigeed aysa banaanayn ma dardaarmi karo kal khamr walkhinziiri kuwaas lama dardaarmi karo maxaa yeele wax la intifaaci kara maaha وتجوز الوصية دردارنك وبنانتها للحربي حرب من ولالكيس وقارة من الهبل جرين هو دردار ولدمين دمي وامتك مسلمين تويستو ذا كنور والمرتد من دين تكبح إن لو دردار نوحي لو دردار نوحي على فيرين هدو سو إسلامنا وقادنا هدو سو إسلامي وآيانا waxqaadan ma wali qaatilkii asaga dilay hebel waaba dhaawac aan ugu dhuftay inaan ka kacayo lama aha laakiin kama uu ahaayo muxuu ahaa bardu dhaxalkaasay wax laga siin maayo waxaasaan u dardaarmay sawaaris ma waxaas loo dardaarmi waa iska yeelaan waa loo dardaarmi kara dhaxalkiyaa loo diiday dardaaran looma diiday وكذا لوارثه كي دحلاي عند الموت لمشهد أكتيده إن أجازها هدو أو قراضه بقية الورثة انت دحليسي دعوتك دحلا انتو يسوع